dowladda kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah u furi doonto xuduudda kenya ay soomaaliya la wadaagto xilli ay saraakiisha waddankaasi cabsi ka muujiyeen in kooxda al-shabaab ay badeecado sharci darro ah dalkeeda soo geliyaan si ay dhaqaalo uga hesho warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shiree
gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya nicodoma sindala ayaa waxa uu sheegay in guddiga amniga qaranka dalkani kenya haatan ay soo gunaanadeen furidda xuduudda dalka soomaaliya iyo kenya ay wada leeyihiin masendheela oo ka hadlayay furidda degmo cusub oo laga furaya deegaanka calinjuqur xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya dhacdo ayaa waxa uu sheegay in mandheera ay noqonayso meesha ugu horreysa dib loo furi doono halkaasoo adeeg bixinta dowladdu ay noqonayso si waafi ah soomaalida gobollada waqooyiga ka tagaya iyo weliba kuwa dalkani kenya soomaaliya ka soo gelayaan si waafi ay uga heli karaan wuxuuna sheegay deegaanka liboya lagu xijin doono ilaa iyo deegaanka kunyunga oo ay noqonayso mid laga hortegi doono qulqulatooyinka dhanka amniga iyo weliba adeeg bixin waafeena soomaalida geyigani la siin doono
miezi miwili ijayo ama tatu tutakuwa tunafungua Mandera.
bilaha soo socda ayay noqonaysaa in mandheera aan furno libooya aynu ku xijin doonaa kiyungan ku xijin doonaa saddexdaa point ayay noqon doonaan meelaha dalkani kenya laga soo gelayo tani ayaa waxay timid kadib markii hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya codsiyo kala duwan iyo fagaarooyin kala duwan ay kaga hadleen xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya oo keliya la fura ay noqonayso in dhaqdhaqaaqa amniga iyo ganacsiga gobollada waqooyiga koray usoo kici karto doctor maxamed daahiye duucaale mudanaha degmada dhaab laga soo doorto isaguna ka hadlay deegaanka calinjuqur ayaa waxa uu sheegay in laga hortago kontrabaanka dowladdu ay sheegtay inay ka hortagayso keliya looga hortegi karo in xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya la furo sidaasna ay ku nagaadi karto canshuur fara badan oo kenya ka soo geli leed dalka soomaaliya horta waxaan rabnaa arsiga wuxuu sheegay contraband contraband maxaa keena maxaa keena contraband xaduudka xeelto saas maa horta dowladda waxaan weydiinaynaa xaduudka in la furo masurta galaysaa xaduudkan oo xiran in la joojiyo contraband masurtagala waxaan hadalka u jeedinaynaa madaxweynaha waddanka iyo national security advisory committee in warkaa loo geeyo xaduudka hala furo dadka noloshooda waxay ku xirantaha beecmusan iyo socdaal haddii xaduudka la furo contraband ma jiro soo saas maaha hataa amniga waa hagaag mastendela ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ciidamada amniga dalkani kenya ay ku baraarugsan yihiin kooxo al-shabaab oo gudaha dalka soomaaliya ku tababar qaatay haatanna gudaha dalkani kenya si toosa usoo gelaya doonayeen in gudaha dalkani kenya ay dhibaatooyin ka geystaan wuxuuna sheegay in qofka soo dhoweeya iyo midka shabaabka ahba ay noqonayaan labaduba kuwa si toos ay ula dagaali doonaan mwenye anasaidia alshabab mwenye anaficha alshabab mwenye analisha alshabab waxaan idiin sheegayaa in aan ognahay inay jiraan kuwo martigelinayo cidda martigelisa shabaab iyo weliba cidda shabaabka ahba waxaan naga go-on oon amar ku siinaynaa ciidamada iyaduna ay qaateen in halkaa ayada a tilaabo looga qaado ma doonayno in gudaha dalkan dhibaatooyin ay ka dhacaan haddii idinku hadda tababar haddaad soo qaadateen annagu ciidamadeeda horaan ayay tababar soo qaateen kenya iyo soomaaliya waxay leeyihiin xuduud dheer oo inta badan ah dadka wada deganna dad soomaaliya labada dhinacna waa dad xoolo dhaqato ah ehele iyo qaraabo iyo xigaal wadaag ah mana jirto mar uun xuduuddaasi dalka kenya ay sheegtay inay xiran tahay isku socodkooduna wuxuu ah kuwo siyaalo kala duwan ay isku dhaafsanayeen balse badeecadaha iyo sida tooska ee laamaha amniga dalkani kenya loogu talagalay goobaha ay soo mari lahaayeen sida laanta socdaalku waxay ahaayeen kuwo tobaneeyihii sane lasoo dhaafay xirnaa haatana go-aankaasi dowladdu sida hordhaca haatan usii shaacisay waxa uu noqonayaa mid rajo gelinaya muwaadiniinta kenyaanka ee soomaalida iyo weliba kuwa soomaaliya degan oo dhibaatooyin iyo caqabado fara badan ku qabay badeecadahooda dalka soomaaliya ka soo galo oo siyaalo kala duwan gubitaan iyo weliba xukumo loogu fuliyo xiriirka soomaaliya iyo kenyana ilaa iyo haatan mugda ayuu ku jira lamana oga soobaha haatan keenayso in dowladdu laamaheeda amniga oga fikirto inay furto xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya xilli kooxda al-shabaab dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan deegaanada xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran maxamed faarax shire v o a garisa